garoonka turmayeer ee magaalada boosaaso walibaa laga daafuray koobka banoonaga logta ardayda macadka city coch college walibana ujeedka koobka langobada ee ardayda usahaayay kor la kafado in ardayda macadka kor lankagaada xiriirka ku dhexeeya walibana daafurashiina ku qeybgalay gudoomiyaha dhalinyarada ee isboortiska degmada boosaaso maamulka macadka hana kumid ee xildhibaanada golo deegaanka degmada iyo weliba mas-uuliin kale hana kumid ee mas-uuliinta ku qeybgalay daafurka koobka tartanka ciyaaro ee ardayda macadka city coch college weybayo ka dheeradana muhiimada dhalinyarada anleta tartanka ciyaaro oo kaalin weyn ka jara isdhexgalka bulshada madashaan u joognaa furitaanka koobka ardayda jaamacadda siticod oo sannadkii lixaad oo xidhiira socda waxa uu ka kooban yihiin dhallinyarada ciyaaraysa ardayda ciyaaraysa lix dhibaarmanti insha allahu tacaalaa jaamacadda baracticaalka iyo aqoonta ay bixiso waxaa u dheer ciyaaraha iyo isdhexgalka ardayda inay ka shaqayso ciyaaraha oo runtii ah ardayga caafimaadkiisa iyo weliba firfircoonidiisa kor u qaadaysa jaamacaddu mar walba waxay diyaar u tahay inay mar walba ka shaqayso ardayga beedqabkiisa iyo sidoo kale waxbarashadiisa mar walbana waxaan xoogga saarnaa xilliga ardayga uu firaaqada yahay inaannu ugu buuxinno waxyaalaha kaleeto oo muhiimka u ah caafimaadkiisa iyo weliba isdhexgalka ardayda sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin awalan ilaahay baa mahad leh marka xiga runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgallo daahfurka koobka isdhexgalka dhallinyarada ee jaamacadda citycood oo runtii sannadkii lixaad oo xiriira qabanaysa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda iyo macallimiinta sidoo kale waxaan si gaara ugu mahad celinaya kasoo qaybgelidda xafladda ka soo qaybgaleen xildhibaanada golaha deegaanka oo asxaabtayda ah guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha isboortiska gobolka bari iyo guddoomiyaha dalladda dhallinyarada gobolka bari master isaxaaq runtii caawa madasha tani waxay noo tahay madal farxadeed kasoo qaybgalkeeda iyo daahfurkeeda inaan markhaanti iyo goobjoog ka noqonno waxaan runtii jaamacadda si gooniya ugu boorinaya runtii inay koob noocan oo kale ah dhallinyarada ay sanad walba u furaan u qabtaan runtii sboortisku waxaan dhihi karaa waa waxa keliya ee dhallinyaradu waxyaabo badan bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaa mahadskalaale subxaana wa tacaala halkan suuka ay keenay marka xigta waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda citycood xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso iyo bahda saxaafadda dhammaan asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu inaan ka soo qayb galno furitaanka sanadkii lixaad oo koobka loo furayo ardayda jaamacadda citycood runtii waan ku bogaadinayaa maamulka jaamacadda inay xilliga waxbarashada markii laga yimaado xilliga ay dhallinyaradu firaaqada leeyihiin in ciyaarahan quruxda badan ay u qabtaanin waxay ka turjumaysaa amniga iyo waxbarashada iyo isboortiga iyo quruxda magaalada iyo gobolkan guud ahaan ka jirta insha allahu tacala ilahay waxaan ka baryayna sidaa uu caawa noogu bilaabmay inuu ilaahay noogu gabagabay haddii la haydmo cid kasta oo soo aabushana runtii waan ku bogaadinaynaa wasaarad ahaanna farxad bay noo tahay anoo hogaaminaya maamulka ciyaar inaan ka soo qayb galno waxaan si gaara ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad xildhibaanada golaha deegaanka